mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka masar iyo turkiga oo shir gogolxaar ah ku yeeshay magaaladan qaahira ayaa la soo gabagabeeyey kaasoo diiradda lagu saaray sidii dib boorka looga jafi lahaa xiriirka diblomaasiga ee labada dal dowladda masar oo faahfaahin ka bixisay kulanka labageysoodka ayaa sheegtay inuu ahaa shir wadatashi ah oo xooga lagu saarayay arrimo ku aadan xiriirka xukuumadaha qaahira iyo ankara iyo weliba arrimaha dalalka libiya ciraaqa syriya iyo badda mediteranean-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira oo warmurtiyeed ka soo saartay kulanka labada maalmood uga socday labada dhinac ayaa ku sheegtay inuu ahaa shir si xaqiiqo ah looga wada hadlay xiriirka labada dal iyo xiisadaha ka taagan mandiqada iyo weliba sidii qayb looga qaadan lahaa deganaanshaha iyo nabadda gobolka bariga dhexe mas-uuliyiinta masaarida iyo turkida ee kulanka ku yeeshay magaaladan qaahira waxaa shir guddoominayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka masar xamdi sandi iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka turkiga saadaad ownal labada dhinac ayaa isla meel dhigay in qiimeyn lagu sameeyo maxsuulka ka soo baxay wadatashiga iyo in lagu heshiiyo tallaabooyinka xigi doona ee ku aadan sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka diblomaasiga ee dowladaha masar iyo turkiga shirka ay yeesheen wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka masar iyo turkiga ayaa qaahira ka bilowday maalintii arbacada kaasoo ahaa kulankii ugu horeeyey oo toos ah oo ay yeeshaan labada dhinac tan iyo markii uu go-ay xiriirka labada dal sannadii labada kun iyo saddex iyo tobankii arrimahan ayaa imaanaya xili bilihii ugu dambeeyey xukuumadaha qaahira iyo ankara ay muujinayeen sida ay u doonayaan in dib loo soo celiyo xiriirka ay horey u lahaayeen ee go-ay labada kun iyo saddexiyo tobankii kadib markii milatariga masar xukunka ay ka qaadeen madaxweynihii islaamiga ee maxamed mursi kaasoo xukuumadda ankara ay ku tilmaantay afgembi milatari xuseen saxnuuni v o a qaahira